haatana somalilan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa maanta markii ugu horreysay si rasmiya u shaaciyey xilliga ay bilaabmayso ololaha doorashada golaha deegaanka somalilan sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa sameeyey guddi anshaxoo dusha kala socda ololaha doorashooyinka kana hadlay amniga xilliga ololaha doorashooyinka kadibna shir jaraa'id ay qabteen ayaa afayeenka guddigaasi oo lagu magacaabo maxamed axmed geelle uu uga waramay waryaheena hargeysa ismaaciil xuseen farjar bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim waxaanu ku cilaaminaynay si rasmiya ololihii doorashada golayaasha deegaanku inuu bilaabmayo maalinta isniinta bishan oktoobar ay tahay sagaalaatanka ayaanu maanta si rasmiya u sheegaynay dibna u xasuusinaynay dadweynaha iyo ururadaba kolkaa waxaa kale aanu sheegayna sida u kala horeeyaan ururadu ay maarata u gelayaan ololahaasi waa toddoba urur baa jira kolka nidaamkaanu samaynay waxa weeye in toddobada cisho ee weega toddobadaa or midba maalin uu yeesho wadanka oo dhanba degmo walba oo sidii ugu haboonaden way uga horyar tahay kolkaa waxaana u kala horeynayaan sida ay ugu kala horeynayan warqadda codbixinta taana nidaamkaanu raacnay waxa waanu u qori tuurnay siday u kala horeynayaan deeto waxaa ugu horeynaya oo maalinta isniinta yeelanaya ururka la yidhaha ummadda maalinta salaasada soddonka bisha oktoobarna waxaa yeelanaya xisbiga ucid maalinta arbacada ee koob iyo soddonka oktoobarna waxaa yeelanaya xisbiga kulmiye maalinta khamiista ee kowda noofembar ay tahayna waxaa yeelanaya ururka dalsan maalinta jimcaha oo labada noofembar ay tahayna waxaa yeelanaya ururka rays maalinta sabtida oo noofembar bish ay tahay bisha noofembar ay tahay saddexdana waxaa yeelanaya wadani maalinta axadda oo bisha noofembar ay tahay afartan waxaa yeelanaya xisbiga ururka xaqsoor sidaas ayay soddoba cisho dhamaanayaan deedna weygii dambe haddana saasay usii wareegi doontaa haddii ala yidhaha dabcan muddo bilay socon doonta ama afar toddobaad aanu nahne laakiin waxaa jirta amniga oo kale wayn ognahay xaaladdu xasaasi oo dalkii waynu aragnaayo mandaqadana waad arkaysaan si wax u jiraan amniga sidee baa loo loo loo sugi karaya tukumanaan qof markaas usoo saartaan ha xagga amniga runtii ciidamada amniguna waa diyaar muddo badan baan ka wada shaqaynaynay diyaar bay u yahay siday u sugayaan gebi ahaanteed isla markaa dadweynaha laftiisu wuu feejigan yahay waa diyaar is ilaalinayaa waxaan halkan kasii faraynaa in feejignaan intii hore kasii weyn dadweynuhu ay feejignaadaan dadweynaha iyo ciidamada amniguna waa wada shaqaynayaan waxaalo xituhna arka waa la soo gaarsiinayaa dadkan banaanbaxa samaynaya ee soo bandhigayana ee ururada ana waxaa ku waajib ah iyaguna inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka oo aan lasoo dhexgelin ay hubiyaan inaan lasoo dhexgelin oo gudahooda isnidaamiyaan oo samaystaan cid maaragtay kala nidaamso intay calaamad gooniya u sameeyaan dariiq bay marayaan suuq bay marayaan dee hanti baa taalla suuqa bacmisir baa yaala dukaanaa yaala waxaasoo dhan mas-uuliyaddeeda ciidamada amniga way ilaalinayaan ururada iyo xisbiyadana way saaran tahay waxaa loo xiyey ka yimaada khasaare halkaa ama iyagu xubnahooda ha sameeyaan ama cid kale oo soo dhex gashay oo ka xumaynaysa ha samaysee waxaa loo raaci doonaa ururkaasi kolka iyaga waxaan ka codsanaynaa in ay sidaa isu nidaamiyaan oo dee amniga guud la dhowro
laakiin waxaa cabasho badan laga muujinaya marka dadkii dhex gashid oo kale dhinacii dowladda hantii dowladda laleeyahay waxaa dad badan ay ururado kale ay foobia ka qabaan t v-gii dowladda ama idaacaddii ama si siman looma isticmaalayo dhinacii dowladda u yar badan yihiin marka sidee ugu talagasheen in warbaahinta dowladda oo kale loo wada isticmaalo horta madaxweynuhu warqad cadba ka soo saaray in aan hantida qaranka iyo gaadiidka qaranka iyo dhismayaasha qaranka midnaba aan olole lagu geli karin taana sideedii baayaa loo fulinayaa waxaa kaloo aanu magacawnay guddiga la yidhaha dabagalka maaragtay doorashada monitoring board waxaa loo yidhaha electoral monitoring board oo commissionka uu magacaabay oo commissionka uga wakiila in uu dabagalo sida maaragtay in shuruucdii la raacay iyo axdigii lagu heshiiyey kolka hadday idaacadda tahay iyo haddii radioga tahayna guddiga dabagalka iyo maamulada hay-adahaasi t v-ga ama raadioga qaranka ayaa isla dhigi doona nidaam ay u sinaadaan ururada oo dhami laakiin haddiiba la arko qof madax mas-uul dowladda ka tirsan wasiir ha ahaado agaasimaha cid kale ha ahaadee oo gaai gaari dowladadoo kale ku ololeynaya ama hanti dowladda ku ololeynaya awood intee leeg baa loo leeyahay in wax laga qabto waayo mararka qaar baa la arkaa gaari dowladadoo meelaha qaar lagu arki jiray doorashooyinka qaar awood buuxda ayaa commishinka iyo ciidamada amnigaba u haystaan haddii ay dhacdo taasoo kale ilaa heer wasiir ilaa agaasime dadka gaadiidka dowladda maarta ku shaqeeya haddii la arko gaadiidda jatadi ay ku qoran tahay oo lagu ololeynayo in bartaa ujeegaan ay kaga dhigaan su-aasha ugu dambeysa ururada qaar waxaad arkaysaa deer dhawaanahan in murashaxiin marka hore isku diiwaangeliyey xisbi xisbi dabeedna liiskii murashaxiinta hore lo- laydinku soo gudbiyey in haddana lagu arko isaga oo een, xaflad kale qabsanayo xisbi kale u wareegaya marka iswareegista xisbiyada ururada iyo xisbiyada iyo dhexdooda ka dhex dhacda in arrintaas sidee u aragtaan waayo dad badan bay khalkhal ku keentay qof lagu ogaa een, urur urur kale ama xisbi kale lagu arkay horta dee intii hore ay ahayd laakiin iminka qor haddii liiskii murashaxiintu uu xidhmay eh, oo wixii eh, la rebiye la reebay intan iminka soo baxda waa intii dee la ansixiyey waraaqihii codbixinta magacyadaasa kusoo baxaya hore noogu keenay waa waraaqihiina waa la daabacayba already Oo waaba daabaceen de jidkay kusoo jireenba waa lasoo rarayaa kolka iminka haan runtii ma bedeli karno murashax magaciisa iyo midnaba de haddii qof isagu uu yidhaahdo anigu waan ka baxo isma sharaxayana taa anigu maan- warqad maanaan helin uu qofna leeyahay waan ka baxay murashaxnimadii haddii qofku isagu iska ololeynayo leeyahay dee yaan cidi ii footaynayna dee waa arrin kale laakiin waxaad ku ogtihiin un waa ururku isku soo diiwaangeliyey ha laakiin magacii ma bedeli karna anigu sidaas buu ku imanaya waraaqu
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka somalilan maxamed axmed geele oo u waramayay waryaha v o eda hargeysa ismaaciil xuseen farjar